dhammaan culamaa u diinka gobolka waqooyi bari hadday imaamyo yihiin iyo hadday culimo yihiin iyo hadduu shacab iyo dadweyne uu yahay dhammaan waxaan ogeysiinaynaa inay culamaa u diinkii waddanka guud ahaan la go'aansaday inay la doono allabari guud oo waddankoo dhan ah oo muslimiinta meel kastoo joogaanba waddanka beled iyo baadiya magaalo weyn iyo magaalo yar meel walba inay allabari iyo roobdoon la sameeyo oo ilaahay baryadiisa loo cararo ayaa la go'aansaday waxaa yeelay xaaladii way kasii haysaa maalinba maalintay ka dambayso waxba wuxuu kasii daranya ayaa la arki hayaa oo lala kulmi hayaa sidaa darteed bini aadam wax uu sameeyey waxba ma taraayo cunto lagu siiyey iyo ma aragtay biyo lagu dhaamiyey bini aadam wuxuu sameeyey waa wax kooban ilaahay gacantiisa unbaa lagu dhergi culumaa udiinkii wadanka waxay go-aansadeen oo khabar la gaarsiinahayaa muslimiinta meel kastoo joogaanbo inay allabari guud la sameeyo maalinta axadda inay roobdo la sameeyo allabari roobdoon in la sameeyo jimcadana manaabirta laga roobdoono maanta jimcada eh axadda oo beri dambe ahna maanta waa jimcee beri dambe ahna inay allabari guud wadankoo dhan la sameeyo ayay culamaa udiinka ay maarta farahaysaa muslimiinta meel kastoo joogaanbo culamaa udiinka imaamyada inay arrimaha ay u istaagaan oo xil iska saaraan ayaa loo baahan yahay marka xaaladii way adag tahay xaaladan oo kalena haddii ay xaalad noocan oo kala dhacdo ilaahay in loo soo noqdo oo loo toobad keeno oo istaafurta la badiyo oo sadaqada la badiyo oo ma aragtay ilaahay loo soo noqdo oo baryada ilaahay la badiyo ayaa loo baahan yahay oo masaakiinta iyo dadka liita laga farxiyo ayaa loo baahan yahay marka jazaakum allahu khayran xaaladda way adag tahay ilaahay ha noo taysiiriyo ilaahay ha noo yasiro sidan hadday xaaladda ku sii socoto ma aragtay aad iyo aad baa loo qoofsanyay marka walaalayaalow waad maqasiin soomaaliya ilaa ethoobiya ilaa iyo kenya waa isku wala mid xaaladda meel walba calaacal baa yeeri hayaa marka xaaladda hadday sidan oo kale noqoto ilaahay baa loo cararaa ilaahay baa gacmaha loo taagtaa ilaahay baa laisku bahaanbihiyaa ilaahay baa tabaryaradeenna iyo liidashadeenna ayaa ma arta la tusiyaa ilaahay baa loo soo noqdaa istaafurtaa la badiyaa ilaahay baa loo toobad keenaa siduu ilaahayba na faray watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun buu ilaahay leeyahy war dadka mu'miniinta ahow ilaahay u soo noqda dhammaantiin haddaa saada yeeshaan waa liibaanaysaan ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala dembigeenna ayaa batay dihaankeenna ayaa batay qatliga ayaa batay jazaakum allahu khayran ilaahay aan u toobadkeenno ilaahay aan u soo noqonno fafiruu ila allaahi buu ilaahay yidhi ilaahay xaggiisa ha loo cararu ilaahay yidhi markuu dhib iyo xaalad noocan oo kala dhacdee ilaahay aan u soo aan xaggiisa u cararno sidii sunnada nabi calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaray aan banaanbax samayno roobdoon manaabirta aan ku alla barino ee garoonka weynee meelaha maarta iniigu dhow meel kastoo joogtaanbo meesha iniigu dhowood salaada istisqa aad ku tukan kartiin subaxa axadda in la banaanbaxo wajeer gooni way u banaanbaxday inta ka hor mandheera gooni way u banaanbaxday inta ka hor gaarsna waa laga banaanbaxe laakiin banaanbax guud oo wadanka oo dhan oo hal mar ah weli ma dhicin arrintaasaa maanta la go'aansaday oo culummada la yidhi khabar ha la gaarsiiyo muslimiinta meel kastoo joogaanbo walaalayaalow khabarka inaad isgaarsiisaan ood ku camalfashaan oo ma aragta maalinta axadda la banaanbaxo nin walbow meeshu kugu dhow annaga hadda gaaris oo kale garoonka weyn ee gaarisa primary baan rabnaa inaan iskuu tagno musallal ciidka weyn waxaan ka yaabaynaa dadka kistow inuu ku fogaado marka waxaan rabnaa gaarisa primary inaan iskugu tagno meesha ayaa magaalada dhexdeeda oo dadka ay wala imaan karaan marka subaxa axadda ee meel kastoo joogtaanbo gaaris keli ma ahe wajeer mandheera iyo meel walba macal magaalooyinka yaryar waxaan rabaa subaxa axadda labada saac ilaa iyo saddex saac ugu dambeen in salaatul istisqaa la tukadoo ilaahay la baryo oo meesha istaafurta la badiyo oo ilaahay la isku bahaanbiyo ilaahay la baryo ayaa nilaga codsanhayaa